ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار caawa waxaynu u ballansanayn risaaladii usuul fiqiga ahayd inaynu bilowno oo loogu soo talagalay risaaladana waxaa la yidhi waxa weeye waxaa la dhigayaa nasriga yacni taangabayga ahayd risaalada waraqaadka la yidhaahdo ee nasriga ah ee aan gabayga ahayn ayaa ballan ku ahaa in la dhigo waana sidii oo waxba iskama bedelin waxaan kelmad ka tilmaamaynaa horta usuul fiqiga usuul fiqigu waa cilmi ka mida culumta shareecada culumta shareecada ahi ama shareecada u khidmaynaysaa waxay u qaybsantaa laba qaybood culumu wasaa'il iyo culumu gaayaat culum wasiilo ah oo loogu talagalay inay sallaan u noqoto cilmiga shareecada lagu gaadho cilmiga shareecada ghaayada ah ee isaga sidiisa loo rabo mid sallaan u ah iyo ariiq lagu gaadhaayo cilmigaa shareecada lubbiga ah ama usuusha ah ee asalka ah ee laf ahaantiisa markaa loo rabo iyo cilmi markaa gaayo ah oo isagu maqsuud daatadiisa u ah laf ahaantiisa isaga loo jeedo labadaa nooc buu uqaybsamaa culumta wasaaisha ah ama mar laga cabiro aalada laga cabiraa waa cilmiyo dhowr ah culumta wasaaishaha ama aaladaahi waxaa ka mid a carabiyada hadday naxwo tahay iyo hadday sarfi tahay iyo hadday keyrkeed tahay waxaa ka mid a musطalaxu xadiidka waxaa ka mid a usuul fiqhiga waxaa ka mid a culum اlqur'aanka waxaa ka mid a cilmu takriij axaadiista takriijinta la takriijinaya waa min culum اlwasaa'il waa cilmiyada wasiilada ah ee dariiqa iyo waddada u ah culumta shareecada ee laf ahaantiisa loo rabo culumta caynkaas ah ee wasaa'isha la yidhaahdo waa laga maarmi waaye yacani waxa keensaday xaajada loo qabo barashada shareecada la baranayo baa culumta wasaaishaana in la barto keensaday maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun yani waajibku waxaanu ku suuro gelaynin isaga lala yimaado mooyaane waajibkii aanu suuroobaynin isaga laftiisuna waajib buu noqonaya cilmiyada carabiyada naxwaha iyo sarfiga iyo ashyaada noocaasi waxay iska ahaan jireen waagii hore saliiqo bimacnaa dadka carabta ahi afka carbeed waxay ugu hali hadli jireen si waxa weeye dabeeco ah bay ugu hadli jireen iyagaan doondoonayno qawaacid carabka inay la raaraadsaan aan u baahnayn saas aawadeed cilmi naxwo la yidhaahdo iyo cilmi sarfi la yidhaahdo ma jiri jirin xaajadaa keensatay danta ayaa keensatay waxaa la yidhahdaa abulaswad addu'ali oo magaciisa la odhan jiray dhalim ibnu camr ayaa wuxuu u yimi caliy bni abi aalib waxa uu yidhi inan aan dhalay ayaa waxay tidhi ma axsanu samaa'i marka afkii waa kharibmay buu ihi oo waa qaldamay afkii dad badan baan afki u saxnayn dabadda qisadan buu ka sheekiyey gabadhaasi waxay tihi ma axsanu samaa'i sida ay hadalka u tidhi marka loo yidhaahdo loo fasiro wuxuu noqonayaa samada halkee ugu wanaag badan markaasuu yidhi ya bunaya ma waxaad u jeedaa xidigaheeda yani waxaad iweydiinaysaa waa maxay markaasay tidhi atacajaba min xusniha waxaan la yaabayaa quruxda iyo wanaagga samadu ay leedahay baan la yaabaya tacajubba iyadu waday wuxuu uhi ma axsanu samaa'i ha odhanoo nuunka ha godine ma axsana samaa yani ma axsana samaade yani waxa weeye tacajub haddaad u waddo yani sidaas dheh ma axsana samaa marka waxa uu yidhi afki waa qaldamay cali bn abi aalib waxa uu yidhi bal haddaba ashiyaa bal afka lagu garto yani markaa waxa weeye sheeg sheeg waa inaad qortaa buuli markaasuu dabeedna wax la sheegay bacdu alabwaab oo aan badnayn oo naxwaha ka mid a ayuu abulaswad addu'ali sheeg sheegay markaasu unxu hada naxw yani dariiqaasoo kale raaciyo sidaasoo kale wado naxw waa loo bixiyey naxwuhu asal ahaan saas kusoo bilaabma culumta kale wasaa-ishuna waa saasi leeg shaacirku waa ki yidhi lastu binaxwiyin yaluku lisaanahu walakinii saliiqiy aquulu faucribu nin naxwiye ma ihi oo qawaacidda naxwe bartay oo carabka la raacraacayo oo marba carabka la qalqalloocinayo oo qawaacidda doonayo inuu markaa waafaqo laakiin si dabiica a baan ugu hadlaa afkoo waan idhaahdaa yacni waanu icraabsanaa bimacnaa wuxuu tilmaamayaa waa afkaan ku soo barbaaray ama bicibaara ukhraa waa afkaygu hooyo waxaan ugu markaa hadlayaa si aanan raad raadinaynin laxnina aan laygu qabanayn dee sidaasuu ahaan jiray naxwuhu dabeed cilmu naxwi baa soo degiyey carabta lafteedu maanta sidaa u barataan bay dee u bartaan waxaaba la yidhaahdaa dadaalka xagga carabiyada waxaa kusii fiican dadka cajamta waayo dadka cajamiga ahi waxaa ku jirta cuqda nafsiyo yani afkii ma garanaysid buu isleeyahay bara buu isleeyahay sidaas aawadeed yani ihtimaam badan bay saareen a'imadii marka waxa weeye naxwaha dee bacdigood waxay ahaayeen cajam bay ahaayeen ama waba ku badnaayeen siba wahi carab ma ahayn waxa uu ahaa cajami farisi buu ahaa asalka siduu naxwo ku bilaabay waxaa la yidhi xalqadii xamaad ibnu zayd ayuu yimi ama xamaad ibnu salama labada mid axad ulxamaadayn markaasuu xadiid ka maqla xadiidkii buu tidhi ka daba dheh mar waxay usoo naqliyaan xadiis aan arag makrajkiisa laysa aba dardaa'i xadiidkaa wax soo wariyey ma arag lakin zajaaji kitaa shiika la yidhaahda kitaabkiisa la yidhaahdo majaalis اlculamaa oo culamadii qarniga afraad ka mida xadiidka kaasuu ka dhigaya sibawahi baa wuxu uhi laysa abudardaa'i abaa ma odhane abuu buu yidhi markaasa xamaad wuxuu ku yihi laxanta ya farisi wiilkaaga farisiyow waad laxniday marna waxaa loo soo naqliyaa xadiis macruuf agteena ka ah laysa asinna waadufra oo saxiixa ku sugan laysa asinna waadufra markaas uskiiba wuxuu yidhi laysa asinu waadufru markaasuu yihi laxanta ya yaa farisi laxanta yaa farisi siba wixii xalqadii buu ka kacay sida zajaaji uu ku qoraayo kitaabkiisa laha majaalis اlculamaa dabeedna wuxuu ihi saatlubu cilma laa yulaxinunii fiihi axad waxaan raadin doonaa cilmi aan cid igu laxni xukmin oo waxbaad laxniday dib aan lay odhan naxwu u dhaqaaqay xadiiskiina halkii buu kaga tegey wuxuu ka gaadhay qimada waxa uu noqday yani shayku nuxaah naxwoolayda shiikoodii buu noqday weliba maca daalika dhalinyaranimo ku dhintay laba iyo soddon jir buu ku dhintay masale naxwo lagu dulmiyey baana dhimashadiisa sabab u ahayd almuhim waxaynu u jeednaa yani sida waxa weeye culamada marka cajamtu ay ugu dadaali jireen culumta carabiyada aad iyo aad bay u badnay yani dadaal badan bay saari jireen almuhim waxay inala gashay uun masaa-isha wasaaisha ama cilmiga wasaaisha ah usuul fiqu haddaba wuxuu ka mid ahaa culumta wasaaisha buu ka mid ahaa cid fani ka qortoo kitaab ka alifta waxa ugu horeeyey imaamu shaafici raximah اllah أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلب وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة يعني صاحب المراقي وكألفيadiisa ku odhanaya cid kitaab ka alifta usuululfiqi waxa ugu horeeyey yani shaafici maxamed ibnu idriis ashaafici almuطalibi wuxuu alifay kitaabka la yidhaahdo alrisaala waa kitaab qayima oo faa'iido badan culamada qaarkood waxaa laga soo raraa muzani baan filayaa inuu ahaa ardaygii shaafici siddeetan goor baan kitaabka akriyey mar kastaan akristaba cilmi aanan markii hore ka faa'iidin baan ka faa'iiday hadda waa tamaaniin marba mar kasta waxaa iga baxa faa'iido aanan hore uga fahmin marka la yidhaahdo maxamed ibnu idriis ashaafici ayaa ugu horeeyey kitaab usuul fiqi u gaara cid alifta macnaheedu ma aha inaan culamadii hore wax usuul fiqi la yidhaahdo inaynay aqoon saaxibulmaraaqi waxa uu leeyahay wagayruhu kana lahu saliiqa shaafici ciddaan ahayna culamada ka mida cilmigu wuxuu ahaa usuul fiqigu tabeeco mislu ladii lilcurbi min khaliiqa sida wixii u sugnaaday carab oo dabeeco ah bimacnaa waxay afka carbeed si dabeeca inay ugu hadlaan oo aynay doondoonin isku kalifaynin sidaasoo kalea usuul fiqigu u ahaa marka culamada kale ee shaafici ka horraysiya kuwa la waktigaha dee usuul fiqiga waa yaqaaneen laakiin fani ahaanun baan loo qorine masaa-ishiisu waxay ahayd waxay garanayaan waxay garanayaan ayay ahayd cilmiga haddaba usuul fiqiga shaafici dabadii kutub fara badan baa laga qoray oo qaarkood ay mutawal yihiin oo dhaadheer yihiin qaarkood ay mukhtasar yihiin oo gaaban yihiin qaarkood ay mutawasit yihiin oo dhexdhexaad yihiin culamada qaarkood way ku gabiyeen culamada qaarkoodna nasar iyo hadal saxano ah hadal aan sax ahayn oo aan gabay ahayn bay culamada qaarkoodna ku qoreen nooc waliba oo jira kutubta laga alifay waxaa ka mida kutub waaweyn oo mutawalaad ah waxaa ka mida kitaabka la yidhahdo albaxr lmuxiir waana kasmi sida magaciisu u yahay albaxru lmuxiid ayuu fanigaa ku yahay baxru lmuxiid waa kitaab mutawala dabcaadkiisa qaarkood waxaa la taabacay isagoo afar mujalladoo waaweyn ah qaar isagoo lix mujallad ah oo ka yar yar qaar isagoo sideed mujallad ah kutubta kale ee laga qoray iyaguna saasi leeg waa badan yihiin mukhtasaraadna waa leeyihiin mutawalaadna waa leeyihiin culamada qaarkoodna kutubay markaa yani kitaab caalim qoro bay qaarkoodna ka daba sharxeen ama xaashiyo sii saareen risaaladan aynu joognay waraqaat la yidhaahdaa waxay ka mid tahay mukhtasaraadka weliba qabuul baa ilaahay siiyayo cid kastoo usuul fiqi bilaabaysa badiba isagay ka bilowdaa weliba shaaficiye oo qura maaha madhabtuu doona ha noqdo waa risaalo mukhtasara waa risaalo kooban waa muc weeye culamaduna aad bay ugu khidmayso shuruux fara badan baa la saaray sharaxyo badan oo kala duwan ayay risaaladani leedahay midhaheedu waa kooban yahay mukhtasar waa maxay maa qala lafduhu wa kasura macna waa waxa midhihiisu yar yahay macnihiisu se badan yahay midhaha ama kelimaadka uu ka kooban yahay waa yartahay waa mukhtasar laakiin macnaha uu koobsaday waa fara badan yahay waa kasiir lmacna sheika qoray waxaa la odhan jiray abulmacaali imaamu alxaramayn buu caan ku ahaa waxaa la odhan jiray cabdilmalik ibn cabdillahi ibn yuusuf aljuwayn waxa uu ka mid ahaa culamada markaa mutafaqihada ah ee fiqiga ku alqaan leh maca dalik waxa uu ahaa yani mutakalimiintu ka mid ahaa xagga ictiqaadkana waxa uu ahaa ashcariyu lmadhab ayuu ahaa xagga axaadiista kuma baacdheerayn oo shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhaahdaa abulmacaali ljuwayni axaadiista kuma fiicnayn saas aawadeed saxiixaynka iyo afarta sunan umahaatasitaa kutubta la yidhaahdo wax aqoona uma lahayn xadiis wuxuu ka yaqaanay oo uu ictimaadi jiray sunanu daara qudni sunanu daara qudni kitaabkaasu haysa kitaabkaasna waxa weye faqiih kuma fille xoogaa axaadiis oo qaraa'iba iyo markaysaga umuro noocaas u koobsadayo dee waxa weeye tatimo iyo kamaal inuu u noqdo mooyaane yani faqiih mid ku filan maaha kutub waaweyn oo fiqi u leeyahay kitaab nihaayat lmatlab la yidhaahdo oo weyn buu leeyahay waa kitaabka asalkiisa uu ka soo jeedo minhaajku waayo nihaayat lmatlab ardaygiisiyo maxamed ibnu maxamed ibnu maxamed alghazali kunyadiisa abu xaamid la odhan jiray oo arday u ahaa baa soo ikhtisaariyey wuxuu nihaayat lmatlab ku soo ikhtisaariyey hadalkan dambe waxa weeye kama mid ah hadalkii ibnu taymiya waa tafsiil siyaado aan kusii daray wuxuu ku soo gaabiyey kitaab la yidhahdo alwasiit haddana waa matbuuc kitaabkaasi isagoo toddoba mujallada ayaa la saabacay alwasiit wuxuu mukhtasar u yahay kitaabka nihaayatulmatlab la yidhaahday abilmacaali juwayni imaam alxaramayn u alifay mar labaad buu haddana sii gaabiyey wasiitkiio wajiiz buu kusii gaabiyey waxa yimi haddana waxa weeye raafici wajiiskii buu sii gaabiyo muxarar buu kusii gaabiyey waxa yimi nawowi muxararkii buu sii gaabiyo minhaaj buu kusii gaabiyey marka waa mukhtasarun limukhtasarin limukhtasarin limukhtasarin limukhtasar mukhtasaraadkuna had iyo jeer waa iska adagya almuhim aan u noqdo hadalkii ibnu taymiya waxa u ihi kitaabkaa weyne la yidhi afartan mujalad weeye nihaayat lmatlab baa la yidhaahdaa oo abulmacaali aljuwayni ayaa alifay imaamu alxaramayn ee fiqiga ah hal xadiis oo bukhaari soo wariyey kuma yaal min awalihi ila aakhirih xadiisu bukhaari u nisbeeyey hal mar bay dhacday buuri xadiiskana waa ku khaطacay oma asibin kanuu laa yajharuuna bbismi illahi araxman araxiim rawahu lbukhaariyu buu yihi abulmacaali juwayni abulmacaali aljuwayni kaana waa ku khaطacay oo muslim baa soo wariyey bukhaari ma soo weri bukhaari ma soo weri marka xadiidka saasuu ku leeyay xadiisu mucaad waa ka odhanaya bima taxkumu ya mucaad qala bikitaab illah qala fain lam tajid qala fabisunati rasuuli illah qala fain lam tajid qala ajtahidu fiiha ra'yi wala aalu imaamu alxaramayn wuxuu yihi takhriiji ziyaadadan dambena ibnu taymiya ma sheegin laakiin culamo kalaa sheegtay oo ibnu xajar iyo keyrkiiba waa sheegeen alcasqalaani abulmacaali juwayni wuxuu siyi takhriijiyo wuxuu yihi xadiisu muttafaqu calayhi mudawanu fi istixaax waa xadiis la isku waafaqay saxiixiyadaanu mudawan ku yahay saxiixiyadana kitaabku xadiiskaas kuma yaal almuhim xagga xadiiska kuma fiicnayo wadaad baa yidhi baa la yidhi sida kalea khayr ku ii dhameeyey yacni waxa weeye yaasiinka waa layga badiyaa calaa kulli xaal imaam alxaramayn abwaabta kale ayuu marka waxa weeye hadday marka fiqi tahay iyo hadday usuul tahay iyo hadday cilmulkalaam tahay abwaabta noocaas ah ayuu ku dheeran jiray waxa kaloo ibnu taymiya uu yidhi imaamu alxaramayn waxa uu ahaa kasiiru lmuطaalaca likutubi abi abi hashim قليل المعرفة بالآثار فأثر فيه مجموع الأمرين laba arrin baa isu garay kutubta abi haashimkii muctaziliga ahaa buu aada u daalacan jiray aqoontu axaadiista ulahaana waa koobnay oo waa yaray labadaa arrinoo isu tegey baa ta'siir iyo saamayn ku yeeshay baa saamayn ku yeeshay almuhim waxa uu yidhaahdaa waxa uu yidhaahdaa ibnu taymiya marka uu tilmaamayo asxaabtiisa shaaficiyo khilaafka abulmacaali aljuwayni fi abwaabi alfiqh yani ictibaar marka agtooda kuma laho asxaabu wujuha kuma tirsana waxaa jira rag marka waxa weeye dee madhabta shaaficiyo dee ku fadallacdo oo la yidhahdo asxaabu wujuho khilaafka mas'aladay ku tagaan ama siday marka waxa weeye mas'alo u dhigaan hadday khilaafaan madhabtii waxaa la xisaabiyaa ra'yigooda wajhun fi lmadhab isagu kama mid aha asxaabu wujuha shaaficiyada kuma jiro laakiin aabbihii waa ka aqoon badnaa yani waxaanu ka mid ahaa asxaabu wujuha shaaficiyada xagga xadiiska iyo xagga aasaarta iyo xagga muctaqadka mid walba oo kaga fiicnaa mid walba waa kaga fiicnaa xagga ictiqaadka madhab alashcariya wuu aada ugu fogaaday waxaa la yidhi maalin buu hadlay wuxuu ka hadlay masalada ku saabsan culuwiga koraynta ilaahay uu khalqigiisa ka koreeyo masalada noocaasu ishkaalaad uu ku soo arooriyey laba qisaa jira mid ahaan baan hadda sheegaya waxaa la yidhi maxaa u daliila inaan ilaahay loo nisbayn karin inuu carshiga ka koreeyo markaasuu wuxuu ihi waxaa u daliila laa tufadilunii calaa yunis ibni matta hayga fadilina yunus ibnu matta bal wajhul istidlaalka noocaddee baa la yidhi marka su-aal cid la weydiinayo waxaa la yidhahdaa kow afar su-aalood baa isdaba yaala السؤال الأول waxa la yidhahdaa ma xukم hadi المسألة xukunka marka lagu sheego waa ma daliil عalayha marka taa lagu sheego waxa la yidhahdaa ma wجه yani daliilkii marka la sheego ma wجه الاstidlاal ama ma wجه dalaalatiha عalى المسألة daliilkii marka lagu sheego waxaad ohanaysaa wejigay kuu tusisay ee daliil ugu noqotay mas'aladani waa sidee bal cadee su-aasha afraada imanaysaa waxa weeye in la yidhaahdo daliilka mukhaalifka ee mas'alada khilaafsan maxaa lagaga jawaabaya su-aal shanaad meesha kuma jirto waa afarta masalada xukunkeedu waa maxay marka la sheego maxaa u daliila marka la sheego wejiga laga daliishanaya waa halkee ila waxaa dhici karta waadixu dalaala inaynay ahayn mas'aladu dalaaladu ayn caddayn taa marka la sheego daliil khilaafsan baa la sheegaayo maxaa lagaga jawaabayaa daliilkaa yani waa afartaas aal abulmacaali juwayne waxaa lagu yidhi bal wajhu istidlaalka noo caddeeyo laa tufadiluunii calaa yunus ibnu matta xaggee looga daliishanayaa inaanu ilaahay khalqigiisa ka korayn wuxuu ihi masalada sheegitaankaan sheegayo waxay ku xidhan tahay nin deriskaygaabaa waxaa lagu leeyahay lacag dayna kun dinaar baa lagu leeyahay dinaarkuna dahab buu ka samaysan yahay kunkaa dinaarigaa qaantaa ninka laga bixiyo sheegi maayo weli sidaa ma laydinku yidhi laba nin baa waxay yidhaahdeen annagaa qaybsamayna oo kala bixinayna ma yeelayo bu isku nin waa inuu bixiya isku nin waa inuu bixiya way ku adkaanaysaa laba nin inuu dabagalo nin baa yidhi shawqa mas'alada loo qabo iyo jacaylka loo qabo way ku tusinaysaa nin baa yidhi anaa bixinaya dhammaanteed waa kun dinaar dinaarkuna dahab buu ka samaysan yahay maa fidaba anaa bixinaya esheeg wuxuu uhi nabiy llaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam ilaahay waa dheelmiyey samaawaadka ayuu korsiiyey toddobada samo waa dhaafiyey sidratlmuntaha ayuu gaadhay sariifulaqlaam buu maqlay sanqadhii yani waxa weeye qalimada ayuu maqlay haddana maca dalik waxau ihi laa tufadiluunii calaa yunus ibnu matta ha iga fadilina yunus ibnu matta yunus ibnu mattana yani nibiri baa liqay badda gunteedu la fadhiistay marka xadiidka waxaa laga qaadanaya anigoo halkaa gaadhay ilaahay ugama dhoweyn yunus ibnu matta oo badda gunteeda uu nibiri la fadhiiyey ilaahay ugama dhowi wajhul istilaalka waa kaa ugu horeyn culamada ictiqaadku waa radiyaan qisada noocaasna culamo fara badan baa soo raray waxaa ka mid a culamada soo rartay abu cabdillahi alqurطubi alansaari kitaabkiisa la yidhaahdo aljaamic liaxkaami اlqur'an ee tafsiirka ah fii tafsiiri suurati asaafaat buu qisada ku soo raraa iyadoo mufasala culamo kaloo soo raray waa jiraan iyagu laakiin waxa weeye magaca abulmacaali bay ka reebeen si ay ugu xilqariyaan laakiin mas'alada khaiceedu inay caddeeyaan bay uga jeedeen sharxucaqiidat taxaawiya waa ku taallaa laakiin biduuni dikri ismi magaciisaan la sheegin ibn lqayim aljawziya kitaabkiisa la yidhaahdo ashaafiyata alkaafiya isaguna waa ku soo raraa waxa u yidhahda axad alfudalaa baa sidaa yidhi markaasuu dabeedna radiya u yidhahda waa ilxaad iyo kada iyo taxriif weeye ayuu yidhahda almuhim xadiidka la yihi laa tufadiluuna calaa yunus ibni mata bacdu alfudalaa waa ka qarsoomay inaanu wax sugan ahayn dabeedna waxay dooneen xagga macnuhu inay ka jawaabaan laakiin sababku waxay tahay in la yidhaahdo sida waxa weeye ibnu taymiya ama ibnu lqayim labadooda midkood uu yidhi taasi waxay ku tilmaamaysaa xagga axaadiista rasuulka sala allahu alayhi wasalam yacni matnigooda iyo macnahoodaba siday marka waxa weeye garashadeeda uga markaa fogaayeen waayo nebigu ma odran sala allahu alayh wasalam laa tufadiluuna calaa yunus ibni mata ee waxau ihi laa yanbagii liaxadin an yaquula ana khayru min yunus ibni mata rawahu muslim fi saxiixi marka siiqada loo soo arooriyey laa tufadiluuna calaa yunus ibni mata wax sugan ma aha nebiguna ma odhan sala allahu alayh wasalam ibnu cuthaymiin waxa uu ku kaaftoomay inuu macnuhun ka jawaabo oo waxa weye wuu sallimay xadiidka laakiin taasi waxa weeye waa yani waa zallo almuhim waxaa la yidhahdaa waagii dambe ictiqaadkiisu waa roonaaday oo risaalo la yidhahdo annadaamiya ayuu alifay waxaanu sheegay fi ljumla inuu usoo noqday madhab salaf ayuu sheegay dariiqada salafka in la raacana inay waajib tahay laakiin taa lafteedu waa taraajuc yani xag jumle ah laakiin waxa weeye madhabu salaf yani ma baran aqoonna uma yeelan madhabu salafka uu tilmaamayo inuu usoo noqdayna waa tafwiid kulli ah waayo wuxuu tilmaamaya wanakilu macaaniyaha ila allah macaanida sifaadku leeyihiin allah baynu u tala saaranaynaa rabbi baa yaqaan macaanidan wuxuu uga jeeda marka rajaca min madhabi ta'wiil ila madhabi tafwiid madhabu tafwiid buu u noqday waxaa dhici karta in la yidhaahdo oo hadduu waxa weeye abwaabtaa ku liitay xagga ictiqaadka iyo xagga xadiidka iyo maxaa usuul fiqigiisa laga diraasaynaya taa jawaabteedu waxay tahay ahlucilmiga arrinkooda wuxuu ku istiqraaray culamada waxa weeye markaa la yaqaanay ee macrifada iyo aqoonta lagu yaqaanay abwaabtay aqoonta uleeyihiine laga faa'iidaysan karo in laga faa'iidaysto wa khaasatan markaysa waxaan yani waktiyada qaarkood waxaa jirtay yani in umuuro badan ay qarsoonaayeen ama marka waxa mashaayikh badan aan xujada lagu ogin oo aynay u caddaanin yani marka madhabta xaqa ah dabeedna marka waxa weeye iyadoo xujada u caddaatay cinaad marka waxa may samayn marka baabkan usuul fiqiguna waxa uu ka mid yahay abwaabta marka uu yaqaanay buu ka mid yahay kutub badanna waa ka alif oo burhaanku ka mid yahay alburhaan fi usuul fiq oo uu ka mid yahay waraqaatku ka mid yahay marka abwaabtan waa ku roonaayo waa yaqaanay sidaas aawadeed yani baabkan waa la ictimaadaya waana laga baranaya laakiin abwaabtiisa kale waa la iska ilaalinaya ibnu taymiya xataa waxa uu tilmaamay imaamada loo sheegay la yidhahdo imaam imaam alxaramayn ama aimat lfiqhi lagu tiriyo yani waxa marka imaamada uu ku helay ictiraad uu ka jawaabay ishkaal uu tafatunay iyo marka waxa weeye ishkaal uu marka xalliyey saasuu odhanaya ibnu taymiya kalaam dheer ayuu ka odhanaya almuhim yani imaam alxaramayn abwaabtan marka usuul fiqiga iyo fiqiga iyo abwaabta noocaasa waa ku roonaa waana laga faa'iidaysan karaa laakiin abwaabta ictiqaadka iyo abwaabta axaadiista iyo abwaabta noocaasa kuma fiicna marka abwaabta ku fiican yahay waa laga faa'idaysan karaa risaaladana waa risaala marka waxa mufiida waa risaala qayima waa laga faa'idaysan karaa waxyaalaha laga faa'idaysan karay kamid haddaynu usoo noqono baabka usuul fiqiga usuul fiqigu wuxuu ku dhisan yahay carabiyo wax fara badan baa ku dhisan oo usuul fiqigu in badan baa carabiyo ku dhisan lafdigaasi cumuum buu faa'iideeyaa ma faa'iideeyo lafdigan ilaaq buu faa'iideeyaa cumuum ma faa'iideeyo yacni marka lagu leeyahay mafhuum iyo mantuuq xaqiiqo iyo majaaz marka laynoo sheegayo alfaaduhu siday u kala siriixsan yihiin iyo dalaalaadkooda laynoo tilmaamayo waxyaalaha noocaasi waxay ku dhisan tahay carabiya ku dhisantah carabiyo ayay ku dhisantah marka waxa weeye qayb fara badan oo ka midi waxay ku dhisan tahay waa carabiyo waxyaalaha qaarkoodna waxay ku dhisan tahay istimbaad adilada laga istimbaaday oo lagala baxay waxyaalaha qaarkoodna waxay ku dhisan tahay ictiqaadka ayay ku dhisan tahay ictiqaadka ayay ku dhisan tahay culamada qaarkood saddex bay kusoo koobaan oo waxay yidhahdaan alaxkaamu sharciya min xaysu yani tasawuruha iyo alcaqiida asaxiixa iyo alluga alcarabiya saddexdaa qaybood bay yidhahdaan laakiin qayb kale oo ku dhisan yani waxa weeye waxyaalo lagala baxay nusuusta aayaadka iyo axaadiista laga istimbaado o lagala baxayna waa jirtaa qolyaha xanafiyada usuul fiqigooda intaa la sheegay iyaga waxa u raaca masaa-isha furuucdee fiqigaa lafteeda usuul fiqigoodu waa ku dhisan yahi oo iyagu furuuc badan bay intay ururiyaan dabeedna markaysa waxaa qaacida usuuliya ka soo saaraan yani ariiqada waxa weeye jamaahiirta iyo ariiqada xanafiyadu waa kala duwan tahay waxaana munaasiba yani ariiqada jamaahiirtu mareen oo in la yidhaahdo usuulu fiqiga ayaa masaa-ishii fiqigaee furuucda ahayd inta la soo qaado usuul fiqiga lagu dul dhisaya lalcagsu sidaa lidkeeda ma aha waayo waxaa ku jira dawr isdaba wareeg haddii la yidhaahdo furuucdu usuushay ku dhisan tahay usuushuna furuucday ku dhisan tahay usuushii lama garanayo ilaa furuucdii la garto furuucdiina lama garanayo ilaa usuushii la garto sidaasay isu daba wareegeysaa waa dawr waa dawru bailo almuhim siday jamaahiirtu ku tageen ayaa markaas sawaaba risaaladu waa kooban tahay laakiin macnaheeda marka inaynu jilcinno amsilada iyo tusaalayaashana kusii waadixino waa uga jeednaa yani taa waa isku dayeynaa insha allahu tacaala قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه اسمك أي شيخ كبلارة بسم الله مقع إلى هيبان allahaasoo arraxmaani kii naxariista badnaa ee raxmad yacni waasica ku sifaysnaa ahaaday ee arraxiimi naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday magiciisaan ay u alifu ku alifayaa oo ku qoraya kitaabka waxaa bismi illahi araxmaan raxiim loogu bilaabay tabaruk laga barakaysanayo magaca ilaahay iyo dayasho lagu dayanaayo rasuulka sala allahu alayh wasalam waayo waraaqaha uu qorayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku bilaabi jiray bismi illahi araxmaan araxiim waa garanaysaan heshiiskii yani sulxu lxudaybiya la odhan jiray ee rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo suhayl ibnu camar ay kala saxeexanayeen isagoo suhayl ka wakiil yahay quraysh waxa uu yihi waxaad qortaa bismi illaahi araxmaan araxiim cali bn abi aalib baa u qoray bismi illaahi araxmaan araxiim markii la qoray ayuu suhayl ibnu camri ictiraaday oo yidhi raxmaan iyo raxiim garan mayno ee bismika allaahumma waa inaad qortaa almuhim waxaynu ujeednaa nebigu sala allahu alayh wasalam magaca ilaahay oo dhammaystiran ayuu ku bilaabay warqadda qoraalkeeda wakadalika warqaddii uu markaa u qorayey hirqel ama heraqla carabtu waxay sameeyaan magacyada cajamta xataa lafteeda waxay ku dadaalaan inay waafajiyaan wasni awsaanta carabiga carbeed ka mida saas aawadeed hirqal ma yidhaahdaan ee sidaad kutubu luqa ku arki karto mukhtaaru sixaaxa kutubta yaryar ka midina uu qoraayo waxay u dabdiyaan hiraqla ama hirqil cala wasni dimashqa aw cala wasni khindis calaa wasni khindifin in loo dabdiyo oo hirqil la yidhaahdo hirqilu ilaa hirqila iyo in waxa weeye hiraqla la yidhaahdo calaa wasni dimashqa labadaas yood bay ugu dhawaaqaan yacni carab warqaddii uu qoray nabigu sala allahu alayh wasalam hiraqla waxa uu ku bilaabay bismi illahi araxmaan araxiim marka itibaac rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacayo daraaddeed baa bisimka loogu bilaabaya ama xadiidka la soo wariye kulu amrin dii baarin laa yubda'u fiihi bibismi illahi araxmaan araxiim fahuwa abtaru fahuwa ajdamu fahuwa aqtac cala xasabi alalfaad culamada qaarkood waa taxsiiniyeen laakiin bacdu ahli cilmi waxay tilmaameen duruqda xadiidku inay daciifo tahay dacfigoodu daran yahay aanu isku weynayn oo uu daciif yahay siaad ku arki kartaba irwa alaliilka lisheekh alalbani raxmat llahi alayh nabiga sala allahu alayh wasalam ma dhicin calaa xasabi intaanu ognahay waraaqaha uu qorayo inuu xamdalo ku bilaabi jiray saas aawadeed bacd albaaxisiin waxay tilmaameen khuطabka la khudbadaynayo in xamdalo lagu bilaabaa sunno ah laakiin waraaqaha la qoraayo ama kutubta la qoraayo in xamdalo lagu bilaabaa waa khilaafu sunna faa'iidadaana culamada qaarkood baa tilmaamay risaaladeenna kuma taalo nusakha badankooda xamdalo inuu sheikhu raaciyey sheekh fawzan waxa uu tilmaamayaa waa cabdallah ibnu fawzan maaha saalex ibnu fawzan waa kala duwan yihi yani sheikhi lajna daa'ima iyo hay-at kibaar lculamaa ku jiray ma aha cabdallah ibnu fawzan waa sheikh kale ay laakiin isku qoran yihiin almuhim waxa uu leeyahay nusakha badankooda kuma soo aroorin xamdalada iyo salligu culamadu markay bisim ka warramayaan waxay yidhaahdaan dhowr umurood baa laga warramaa bisimka bismi iyo xaraf jar baa uga horeeya laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxwu lmurtaqi tacaluq maxaa la yidhahdaa tacaluq waa maxay waa irtibaatu lmacnaa waa halka macnuhu ku xidhan yahay baa tacaluq la yidhahdaa mahwadaadood baa waxay tidhahdaan xaraf jar iyo xerowba tacaluq kama maarmaa xarowga xoogaa markuu soo dhigto dee meelu waxa weye qurdub ka helo waa inuu markaa waxa weye ku laygareeya marka xaraf jar iyo xerowba tacaluq kama maarma kama maarmaan xarfu jarku wuxuu u baahan yahay tacaluq markaa bismi ba'daasi tacaluq bay u baahan tahay caamilka ay ku tacaluqaysaa ama ku camal falayaa waxaa suuragala inuu noqdo markaa ficil iyo inuu noqdo markaa waxa way isim labadubana qur'aankay ku jiraan bismi illaahi majreeha wa mursaaha iyadoo isim ku tacaluqay weeyo majreeha baa ku tacaluqay waa isim iqra' bismi rabbika iqra' waa ficil baa ku tacaluqay oo ficil amar iqra' bismi rabbika labaduba ha jiraan oo ha fiicnaa labaduba marka waxa yani ha banaanaadaane waxay culamada qaarkood yidhaahdaan inuu ficil noqdaa laga door biday ama laga jeclaystay inuu ism noqdo waayo ficilku wuxuu tilmaamaya tajadud iyo xuduud mara bacda mara baan ku bilaabaya ama ku alifaya waxa kaloo marka waxa weeye la isweydiiyey waxaa ku tacaluqayaa ma wuxuu noqonayaa muqadam mise muahar ma mid ka horeeyuu noqonayaa bismiga mise mid ka dambeeya labadubana qur'aankay ku jiraan iqra' bismi yani waxa weeye waa waa ka horeeya mutacalaqi waa ka horeeya bismi illaahi majreehana mutacalaqi waa ka dambeeya marka labaduba banaan waxay culamadu door bideen oo ay haddana jeclaysteen inuu dambeeyo waxay u door bideen laba umuurood waa midda koowaade magaca ilaahay inaan wax laga horsheeyin ila isagaa lagu bilaabaya taa waa loo jeclaystay mid labaadna waa loo jeclaystayo taqdiimka la hormarinayaa ama ikhtisaas ama xasrin buu tilmaamay taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu lxasra wax kalaba ku bilaabi maaye waxaan ku bilaabayaayo qura bismi illaahi baa macnuhu dhe marka inuu mu'ahar yahay baa la door biday oo dib laga fadiyo mutacallaqu ma madkuur buu noqon mise maxduuf iyadana waxaa la door biday inuu maxduuf noqdo sidaas aawadeed qur'aanka suuradaha marka la bilaabayo mar qura lama sheego yani waxa way mutacalaqa bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maxduuf baa laga dhigay fi aksar qur'aan in la xasbaa ka fiicnaatay in waxa weeye la sheego oo laga doordiro hadda mid waliba waa banaanta waaya maxduuf iyo madkuur inuu noqdona maxduuf inuu noqdo oo la xadfo oo la qadaro baa la doorbiday waa saddex su-aalood oo min laba ah waxaa la qadaraya ma wuxuu noqonayaa caam mise khaas buu noqonaya ma wax iska guudo meel walba aqbali karuu noqon mise waa wax gaaro marba shaqada la bilaabayo wax munaasib u ah buu noqon haddaad abtadi u tidhaahdo waa ku bilaabanaya hadday dhismo tahay hadday hadal tahay hadday kitaab qor tahay hadday galmo tahay yacni wax kastaba bismi illaahi abtadi waa la yska odhan karaa waayo waxaad bilaabo sumadee waan ku bilaabanaya laakiin wax shaqada la hayo khuseeye hadday noqoto dee mid walba waxaa loo qadarayaa ka u munaasibkaa haddaad wax dhisayso maxay noqonaysaa bismi illaahi araxmaan araxiim abni bismi illaahi aakulu bismi illaahi ashrabu bismi illaahi ujaamicu bismi illaahi atakalamu ama akhtubu marka waxa marba aad ka hadlayso wax u munaasibaa loo qadari marka khaas buu noqon maqaamka munaasib oo ana saasaa looga jeeda afartaas su-aaloode min labada culamadu waa ka hadlaan caadada culamadu waxay iskaga dareerta had iyo jeer markay kitaab bilaabayaan isinka inay sharxaan ba caadada ku dareerta oo ay weliba faahfaahiyaan bismi illaahi araxmaan araxiim carabiga saddex waxbaa wax lagu jaraa xaraf waxbaa lagu jaraa idaafo wax la yidhahdana waxbaa lagu jaraa ama mudaafkaabaa lagu jaraa calaa qawli taabicnimo ama tabaciyana waxbaa lagu jaraa shay jara inuu taabicu yahay bismi illaahi araxmaan raxiim saddexdiiba waa ku sugan yihiin oo bismi xaraf baa lagu jaray ba'daa lagu jaray allaahina idaafada ama mudaafkaa lagu jaray alraxmaani iyo alraxiimina tabaciyaa lagu jarayo dee haddaad tidhaahdo waa bedel iyo haddaad tidhaahdo waa nacti mar layba taabicun bay noqdeen marka saddexdii waxay wax lagu jari jiray ugu mashhuursanaa saddexdiiba bismi illahi araxmaan raxiim bay ku kulantanta alraxmaani iyo alraxiimi culamada qaarkood waxay yidhaahdaan alraxmaani ka raxmadiisu caamka ahaydoo gaal iyo muslimba u naxariista if iyo aakhiraba naxariista alraxiimi ka mu'miniinta si gaara ugu naxariista waa qawl waa qawl mashhuur oo caan ah qowl labaad waxa uu leeyahay alraxmaani waa sifatu daatin alraxiimina waa sifatu ficlin oo alraxmaani maxaa looga jeeda almuttasifu biraxmati alwaasica kii ku sifaysnaa daata ahaan raxmadda waasic ee ballaaran alraxiimi ka naxari almuusilu raxmatahu ilaa man shaaa min khalqi ka naxariistiisa gaadhsiinaya ciduu doono oo khalqigiisa ka mid a cabdullahi ibnu cabbaasna tafsiirkaa hore hadalkiisu ma waafaqsanaa oo waxa uhi raxmaan dunya waalaakhirati waraxiimuhuma ba cabd llahi bn cabas wadaadada mutaakhiriinta ee ashaaciriya maaturiidiye ahaaday sifa raxme la yidhaahdo waxay yidhahdaan rabbi ku sifayn mayno waxaanaan ugu sifaynayn bay yidhaahdeen raxmadu waa maxay waa riqatu qalbi bay yidhahdeen waa qalbi jilaac ma allah baanu qalbi jilaac ku sifayn karnaa xaasha maxaa haddaa la odhanayaa bay yidhahdeen waxaa la odhanayaa yani waxa weeye laazimkaa lagu fasirayo alraxmaani iyo alraxiimi waxaa looga jeedaa almuxsini kii samafalaayey ama muriidi lixsaani samafalka rabay ee doonayay ama almuncimi kii nicmaynaya ama muriidi lincaami inuu nicmeeye rabay iraadaa loo celin ama ixsaan baa loo celin bay yidhahdeen caamadii fitradooda ku garatay inuu ilaahay raxmad ku sifaysan yahay baa halkaa kaga caqli fiicnay rabbi ma naxee waa naxariistaaba yidhahay ya ilahay bay naxariis u sugaan amaa shubhaday keeneen marka waxa weeye mutakalimiintu ay yidhaahdeen yani raxmadu wariqatu qalbi jawaabteedu waxay tahay raxmadaa aada tilmaanteen waa raxmaddaa taqaaneene makhluuqa raxmadda allah isu sugay inaynu tafaasiisheenna tafaasiisheeda gallo inama saara sida laynoogu sheegay waa inaynu u rumaynaa waa inaynu qacinaa ta khalqiga inay ka duwan tahay kayfkeed iyo qaabkeed iyo xaqiiqadeedana aynaan garanayn yani saas yadaa wax weyn aynu dhaha sida sifaadka kaleba loo odhanaayo arrinkaa ay sheegeenna sifaadka kaleba waa ku soo arooreysaa oo iraadadaba saasay ugu soo arooreysaa marka sida ilaahay iraado loogu sugayo aan iraadaadka khalqiga la mid ahayn oo ka duwan oo qaabkeeda aynaan garanayn yani waxa weeye saas oo kale waxaa loo sugayaa raxmad aan la mid ahayn raxmadda khalqiga raxmaduna waa sifa min sifaati waa sifo sifaadkiisa kamid a shaacigoo keliyana kutusin maaye xataa caqligunaba kutusinaya rabbi raxmad inuu ku sifaysan yahay oo si ka fara badan siduu iraadada caqligu kuu tusinayo sifo iraado leeyaha rabbi inuu ku sifaysan yahay ayaa sifo raxme la yidhaha inuu ku sifaysan yahay caqliga laftiisana kuu tusaya bismi illaahi magaca ilaahay allah culamadu waxay dhaha ma mushtaq ba mise waa jaamid khilaaf baa ku jira laakiin sawaabku waxay tahay inuu mushtaq yahay weyi waana sida cabdillahi bn cabaasin laga soo wariyey allah wuxu uhi waa du luluuhiyati wاlmacbudiyati calىa khalqihi ajmaciina waa ka ilaahnimada allah waxaa la yidhaahdaa ka ilaahnimada iyo cibaadada la caabudo ka u saaxiibee ku mutaystay khalqigiisa oo dhan muxuu ishaaraya cabdillahi bn cabbaas dululuuhiyati wاlmacbudiyati calىa khalqihi ajmaciina allah inuu mushtaq yahay ku tilmaamay ishkaal baa haddaba la soo arooriyey ishkaalkaasi wuxuu yahay haddii la yidhaahdo magaca ilaahaya allah waa mushtaq oo masder baa laga soo ishtiqaaqay oo laga soo dhambaay ishtiqaaquna la ogsoon yahay inuu xaadis yahay oo soo dariyey taa macnaheedu miyaynay ahayn ilaahay asmaadiisu asmaa lxusnaa waa xaadiso waa soo daridayo ishtiqaaqa dabadiibay timi masaadir baynay ka soo dhambalantay yacni masaadirtaasi waana ka horaysay asmaada miyaynay ka dhalanayn ishkaalkaasaa culamada qaarkood soo arooriyey waxaa ka jawaabay alcalaamatu ibnu lqayim baa kitaabkiisa qayimka ah ee faa'iidada badan ee taalibcilmigu aanu ka maarmi karin ee la yidhaha badaa'icu alfawaa'id ayuu kaga jawaabay waxa uu yidhi hadal macnihiisu yahay ishtiqaaqa marka leeyahay eraygaasi eraygaasuu mushtaq ka yahay laba macnaa mid looga jeedi karaa in laga tilmaamayo wuxuu eraygani eraygaasuu ka dhashay tawalud alfarci min alasli sida farcu asalka uga dhashoo kale ayuu uga dhasho waa ka dambeeyey in looga jeedo iyo in looga jeedo maya xuruuf iyo macnaa ka dhaxayso waxbay wadaagaan labadaa mid baa looga jeedi karaa ugama jeedno markaanu leenahay waa mushtaq culamada carabiyaduna xataa ugama jeedo ficilka masder baa laga soo ishtiqaaqay markay leeyihiin tawalud alfarxi min alasli buu ka dhashay iska daa asmaada ilaah iyo ficilkaa ka dhashay ugama jeedaan ee maxay uga jeedaan waxay uga jeedaan markaa masderkan iyo ficilkan waxa ka dhaxeeya xuruufta asalka ah iyo qadar macnaha kamid ay wadaagaan intaasay uga jeedaan marka haddaba asmaadan ilaahaya wanaagga badan marka leeyahay masaadir baa laga soo ishtiqaaqay waxaa laga tilmaamayaa xuruufta qad yani asalka ah iyo qadar macnaha ka wax bay wadaagaan oo ka dhaxeeyaan baa laga tilmaamaya taas yadaa baa looga jeeda laakiin loogama jeedo asmaadu waxay ka dhalatay oo ka farcantay masaadir lagama wado loogama jeedo marka waxa weeye halkaana waxaa ku buray hadalka odhanaya ishtiqaaqa waxaa ka laazimaya magacyada ilaahay inay soo dariyeen magacyada ilaahay waa qadiim weligiibana ilahay magacyadaa waa ah sifaadkaana waa ku sifaysnaa magacyadaasina weligiiba waa usugnaaday weligiiba waa usugnaaday wakti aanu magac lahayna maba jirin bismi illaahi magaca ilaahay allah magiciisa allahaasoo arraxmaani kii naxariista badnaa ahaaday ama ku sifaysnaa raxmadda waasica ah ee arraxiimi naxariistiisa gaadhsiinaya ciduu doonoo khalqigiisa ka mida magiciisaan ualifu ku qorayaa kitaabka ama abtadiu ku bilaabanaya waliba bismi illaahi abtadiu ama ualifu halkaa hore in la dhigaa fiican dabeedna marka dambe la sifeey fa haadihi tani haadihi tani waraqaatun waa waraaqo tashtamilu koobsanaysa calaa macrifati fusuulin fasallo ama qaybo garashada la garanayo qaybahaasoo min usuuli fiqi usuul fiqiga ka mid a caawa iska muqadima inoo ahayd iyo iska bilow marka in sha allahu tacaala habeed lamuun bayn toos u bilaabi doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed waxaynu soo muqadimeynay xalay risaaladii waraqaadka ahayd waraqaad ee usuul fiqiga ku saabsanayd waxaan kelmad yar ugu noqonayaa abulmacaali oo musanifkii kitaabka ahaa ama kitaabka qoray ahaa waxaan tilmaamaynaa wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo khiyaasi khiyaasi alumam fi iltiyaasi dulam baa la yidhahdaa marka kitaabkaas dad fara badan baa laga yaabaa inay ictimaadaan oo masaa'il marka waxa weeye kalad ah oo ku qoranna waa jiraano waa weyn sida masalada ku saabsan khuruujka markaa xukaamta lagu baxayo xoogaa fisqigoodu badan yahay inay bannaan tahay masaaisha noocaas iyo masaa'il kale oo lamida oo kitaabkaas ku qoran baa jira dadka qaarkood oo aada markaa u ictimaada ama u cuskadaana waa jiraan mid mucaasiriinta ka mid ahna waxa uu sameeyey ikhtisaar uu yihi kitaabka waan soo gaabinayaa dabadeedna markaa waxa weeye isaguna muraadkuu rabay ayuu hoosta kasii boodsaday oo tacliiqaad ugu sii buuxiyey waxaana markaa la yidhahdaa ikhtisaarkiisaas alariiqu ila alkhilaafa la yidhahdaa alariiqu ila alkhilaafa marka kitaabka noocaasi waxa uu ka mid yahay masaa-ishaynu tilmaamanay sheiku inuu ku simbiriraxday sidaas aawadeed lama ictimaadi karo alimaamu nawowi kitaabkiisa la yidhaahdo alminhaaj sharxu muslim sharxu saxiixi muslim ou muslimka ku sharxay malaha waxaa la ysaga yaqaanaa sharxu muslimun buu ku caanbaxay laakiin minhaaj buu sheiku u bixiyey waxa uu ku qorayaa yani mas'alada noocaas ah isagoo tilmaamaya inay tahay mas'ala yani kalatan sax ahayn waxau odhanaya markuu ka hadlaayo xukaamta daalimiinta ama madaxda fasaqadee daalimiinta bixitaanka lagu baxaayo ayuu wuxuu odhanaya wa ama alwajhu lmadkuuru fii kutubi lfiqhi liasxaabina fakhaطaun fagalatun buu odhanaya fagalatun mukhaalifu lilijmac yani wejiga asxaabtayada qaarkood kutubtooda fiqigaa ku taala oo ku saabsan xukaamta fasaqada fisqigoodu aadka u badan yahay in lagu bixi karo yani wejigaasi waxa uu yahay waa kalad buu odhanaya khaladkaasoo weliba khilaafsan ijmaaci ahlusunna waljamaca siday ku ijmaacsanaayeen isku waafaqsanaayeen buu khilaafsan yahay waxaan hore uga soo warramay ahlu sunnuhu inay saa isku waafaqeen marka calaa kulli xaal mas'aladaasna waxaan markaa tilmaamaya un inuu markaa warka ku yaala inaan marka waxaw la ictimaadi karin ee ku saabsan baababkaas ee kitaabkaas ku qoran iyaasi iyaas iyaas lumam fi iltiyaasi ulm waxa uu dhintay abulmacaali juwayni afar boqol iyo toddobiyo sideetan markay hijiriyadu ahayd waxaanu dhashay afar boqol iyo sagaal iyo toban waxa uu markaa yihi hadihi waraqaatun hadihi waraqaatun tashtamilu clى macrifati fusuuli min usuuli fiqh haadihi tani waraqaatun waa waraaqo bimacnaa waraaqa yar weeye waraaqahaasoo tashtamilu koobsanaysa calaa macrifati fusuulin fasalla in la garto fasal waxaa la yidhaahdaa yani qeybta gaarka isugu xidhan ayaa la yidhaahdaa qayb hadal ah oo gaar isugu xidhan ayaa la yidhahda waxaana fasal loogu magacaabay linfisaaliha can gayriha inay inta kale markaa munfasilo ka taho iyadu gaar tahay daraaddeed baa fasli loogu magacaabay marka baab iyo fasal waxa weyn yani baab fasliguna waa akhas min albaab calaa macrifati fusuulin waxay koobsanaysaa calaa macrifati fusuulin fasalla in la garto fasaladaasoo min usuuli fiqhi usul fiqiga ka mida mintu waa litabciir wadalika kaasi mualafun waa mid la ysaga keenay min juz-ayn wadalika kaas erayga usuul lfiqhi ah baa ishaaradu ku dhacaysa eraygaasi usuul lfiqhi ahi mualafun mid la ysaga keenay weeye min juz-ayni laba qaybood ama laba go' baa la ysaga keenay laba kelmadood baa la ysaga keenay labadaa juz oo mufradayni labada mid weliba mufrad tahay bimacnaa midnaba ma aha yani markaa jumlo ma aha ee mid waliba waxa weeye waa kelmad axaduhumaa midkood alusuulu waa ereyga usuul la yidhahdo axaduhumaa bimacnaa axad اljuz-ayn labada qaybood ee laysaga keenay midkood alusuulu ereyga usuul la yidhahdo wey wathani juzka labaadna alfiqhu ereyga fiqhi la yidhahdo wey ishaaradan hadda muxuu sheikhu tilmaamayaa yani kitaabkii oo yani awalkiisii inoogu bilaabay haadihi waraqaatu culamadu waxay yidhaahdeen hadduu kitaabka intaanu qorin ka hor uu muqadimadan horaan qoray waxa uu tilmaamayaa erayada markaa iyo macaanida yacni qalbigiisa ku urursan ee uu damcay inuu qoro ayuu ishaaraya marka macaanida iyo hadallada uu soo wado ee hadda u diyaarsan ee hadda maskaxdiisa ku jira markuu kitaabka qorayey taasuu sii tilmaamaya oo ishaaradu ku dhacaysa marka waxaanu weli qorin buu ishaarayaa wax maskaxdiisa ku jira u ishaaraya waa haddii muqadimada u horaan qoray haddii uu muqadimada dambeed qoray oo markuu kitaabkii soo dhameeyey uu muqadimadii usoo noqdo uu yihi haadihi waraqaatuna wuxuu ishaarayaa hadalka uu qoray bay tilmaanta ku dhacaysaay oo uu tilmaamaya waa risaalo kooban waxa uu yihi waa waraqaatun waraqaat waa jamcu salaama waraqatun waraqaatun mufradkeedu waa waraqatun jamaceedina waraqaatun buu noqday mufradkeedu wariqatun ma aha waa waraqatu wamaa tasqutu min waraqatin ilaa yaclamuha marka waraqatun waraqaat waa jamcu salaama alif iyo ta baa lagu jamciyey sibawahi wuxuu yidhahdaa siduu shaarixba idiin sheegaayo jamciga jamcu salaamuhu waxa uu ka mid yahay awsaanu lqila waa wasni qilo faa'iideeya waa jamcu qilo marka macnuhu waxay ka dhigan tahay waa waraaqa yar bay ka dhigan tahay qaliilatu wuxuu kaa kaaftoomay waraqaatunta jamcu salaamada uu jamciyey tashtamilu waxa ku banaan inaad ka sifayso waraqaadka iyo inaad tidhaahdo waa khabarun bacda alkhabari oo khabarkaa tacadudi kara wa akhbaruu biisnayni aw biaksara can waaxidin kahum saraatun shucaru yacni shay baa laba wax ama wax ka badan lagaga khabri karaa waad tidhaahdo haadihi tani waraqaat weeyi tashtamilu mid koobsanaysa weeyi oo haadihi baa haddana lagaa khabraya marka waa laba khabar baa iska daba dhacay ama waraqaadkaas oo tashtamilu koobsanaysa oo sifo waxay ka tahay jumladu waraqaat maxay koobsanaysaa calaa macrifati fusuulin fasalla in la garto masaa'il yacni mid waliba markaa qayb waliba ay gaarkeeda isugu xidhan tahay oo ta kale uga go-an tahay in la garto oo mid cumuum yahay mid amar yahay mid nahyi yahay mid kitaabkiiyo xujeyadiisa yahay mid sunnada yahay mid khiyaaska yahay yacni waa fusuul fusuushaasi waxay ka mid tahay usuululfiqiga mintu waa litabciid zamakhshari wadaadka la yidhahdaa wuxuu yidhaahdaa minta tabciidiyada la yidhaahdaa waa isim xarafba ma aha waa isimo xarafba maaha buu yidhaahdaa minta tabciidiya bacdubay la micno tahay oo waxaa ka dambeeya maxay ku hoos dhigan yihiin calaa qawlihi marka lagu socdo mudaafu ilayhi bay ku hoos dhigan yihiin jamaahiirtuse waxay qabaan minta tabciidiyada ahi waa xaraf marka min usuul min usuuli lfiqhi fasaladaasoo usuul fiqiga ka mid a usuul fiqi wuxuu yahay isagaa inoo sheegi doona markaa dabeedna waxay haddana tilmaamay wadalika daadu waxay ishaaraysaa oo tilmaamaysaa erayga usuul fiqhi eraygaasi oo sidaa isu isu wataa waa laba kelmadood oo laysu keenay laba qaybood oo laysu keenay dabeedna la tarkiibiyey tarkiib idaafi ah waxaa loo tarkiibiyey oo laysu saaray sida mudaafka iyo mudaaf ileyhiga laysu saaray oo tarkiibka wuxuu noqdaa tarkiib masjid wuxuu noqdaa tarkiib idaafi wuxuu noqdaa tarkiib isnaadi hadda waxa weeye tarkiib idaafiya laysu saaray marka gaar loo kala qaado mid waliba wuxuu noqonayaa labada eray mufrad marka laysku ladhana waxay isku noqonayaan murakab tarkiibka noociisuna waa idaafiyo waa mid idaafe loo nisbeeyo u abtirsaday ama loogu abtiriyey mid waloo labadan eray ka midna gaarkeeday mufrad u tahay ifraadkaa macaani badan loo isticmaalaaye muxuu mufrad u yidhi haddaad tidhaahdo usuul miyaynay jamac ahayn jamac iyo mufradnimana miyaynay iska hor imanaynin jawaabtu waxay tahay hadda ifraadka waxaa looga jeedaa yacni ma aha kii jamaca iyo musanaha muqaabilka u ahaa lagama tilmaamayo ee ifraadka waxaa looga jeedaa kii tarkiibka muqaabilka u ahaa marba macnaa loo isticmaalaa ifraadkeeda markuu leeyahay min juz-ayni mufradayni laba juz laba qayboodoo mid waliba gaarkeeda mufrad u tahay bimacnaa midnaba gaarkeeda murakab aynay u ahayn oo usuul murakab ma aha marka jamac haba ahaatee ictibaar marka si loo eegay mufrad u tahay sida loo eegayaana waa maxay waa inay tarkiib idaafiya ka maran tahay marka gaarkeeda usuul loo eego waaay tarkiib masdiye ka maran tahay oo tarkiib isnaadiye ka maran tahay fiqhina waa saas markii laysu keenay murakab isku noqdee tarkiib idaafi ah laakiin markii la kala dhuftay oo midba gaarkiisa loo eegay oo ka kale aan la milicsan mid weliba gaarkiisuu mufrad u yahay waayo tarkiib buu ka maran yahay risaabadan sida ka muuqata dee looguma talagelin in usuul lagu dhammeeyo ee in laga bilaabaa loogu talagalay taana waxaa kutusinaysa min usuulilfiqhi baa lagu yii wax usuulu fiqigii fusuul ka mida inaad ku garataa la rabaa waliba culamada qaarkood waxay yidhaahdaan fusuusha macaanidoodaa la garanaya ee alfaadu inaad qabsato lagama wado saas aawadeed waxay yidhaahdeen waxay u baahan tahay mudaaf in la qadaro calaa macrifati macaani fusuulin min usuuli fiqi waxay koobsanaysaa fasallo macnayaashooda garashada la garanayo ay koobsanaysaa waadada soomaaliyeed waxay yidhaha idaafo dib baa laga laqbeeya halka dambaa laga soo galaa bay yidhahdeen warka ay yidhaahdeen idaafo dib baa laga laqbeeyaayo xagga dambaa laga soo galaayo saasaa loo soo raaca calaa macrifati macaani fusuulin oo koobsanaysa fasallo macnayaashood garashadoodii siday u laqbeeyeen waa saas warkaa xaggay ka keeneen markay leeyihiin idaafo dib baa laga laqbeeya waxay ku arkeen kutubta naxwaha qaarkood baa waxay qoraysaa afka farisiga la yidhaahdo mudaafkiiyo mudaafu ilayhiga inay hormariso mudaafu ilayhiga oo ay mudaafka dambaysiiso oo haddii la yidhaahdo kutbu khana yani marka khanat lkutub haddii la yidhaahdo yani farisi haddii loo bedelo waxaa lasoo hormarinayaa kutubta oo kutbu khana la odhanaya marka warkaa ku saabsan mudaafu ilayhiga inuu hormariso luqada farisiga waa lagu arkay haddaba kutubta naxwaha qaarkood baa luqadii farisiga kumay koobsane waxay yidhaahdeen acaajimtu calaa bakrati abihi mabay kala reebin dadka cajamta ahee aan carabiga carabta ahayn afafkooda mudaafu ilayhigay hormariyaan oo mudaafka ka hormariyaan markaase maxay isweydiiyeen wadaadadii soomaaliyeed waxay yidhaahdeen dee afka soomaaligu waa cajami maadaama uu cajami yahay waa kuwa culamadii inoo sheegay mudaafu ilayhiga in mudaafka laga hormariyo afafka cajamtana ay saa ku tahay xaqiiqatanna waa jira bacdu yani luqaati alcajam inuu saa yahay warka ay sidaa yidhahdeen istiqraa naaqisa buu ahaa oo istiqraagu markuu xujo yahay tatabuca wax la raacraacay la dabagalaa waa inuu istiqraag kaamila yahay afafka cajami ku hadasho wadaad soo koobay ma jiro waayo af dhowr kunoo af bay ku hadlaan boqolaal ma aha tobanaanna ma aha dhowr kun oo af bay ku hadlaan dadka cajamka marka istiqraagoodu wuxuu aha istiqraa naaqisa ingiriisiga laftiisa waxay hormariyaan mudaaf ilahigay ka hormariyaan mudaafka markaad u laqinto yacni siday u taalla ee mudaaf u horeeyey uma horraysiinayaano way kala qallibayaan calaa kulli xaal haddaynu usoo noqonno haddaba luqada markaysagaa soomaaliga waynaga sheegnay istiqraagu haddaanu taam ahayn oo dhammaystirayn xujo ma noqdo haddaynu usoo noqonno afka soomaaliga haddii lagu yidhaahdo baytu caliyin hada baytu caliyin af soomaaliga labada mid walba waa la isticmaalaa in la yidhaahdo cali gurigiisii iyo gurigii cali laakiin labada keebaa inoo quman inaa kani waa gurigii cali iyo inaa kani waa cali gurigiisii waa keebaa inoo qumante gurigii cali marka waxaway gurigii cali mar hadday inoo qumantoo sidaasi fasaaxo badan tahay sida kale haba la isticmaale in waxa weeye luqada soomaaliga mudaafka la hormariya halkaa ka soo baxday sidaas aawadeed mulzam kuma tihid warka ay sheegaan wadaadadu ay yidhahdaan idaafo dib baa laga soo laqbeeyaa ee sidii kuu fududaato ama hor ama dib ka soo ba waayahay haadihi tani waraqaatu garanay hadday qoran tahay markaysagaa waraqaadkii inuu ishaaro oo dee majaaz iyo wax lamid ay noqon kartaayo mujaawaraad ku sugan oo waxa weeye markaa hadalku waraaquhu ku qoran yahay waraaqaha laftoodana uma jeeday waraaqaha waxa ku qoran buu ka wadaa haddii marka waxa weeye macaanidii aanu weliba qorinoo marka ay maskaxdiisa weli ku sugan tahay oo uu yidhahdo waa waraaqo maxaa lagu awinaya dee waraaqa maaha waa macaani markaa qalbigaaga ku jiro waraaqiina weli may gaadhinba maxaa looga jeeda daatu waraqaatin ha lagu awilo haadihi tani waraqaatun ay daatu waraqaatin waa mid waraa waraaqa yar u saaxiiba tashtamilu mid koobsanaysa weeye calaa macrifati fusuulin ay calaa macrifati macaani fusuulin fasalla garashadood fasalla macnayaashood garashadiisa markaa koobsanaysa garashada macnayaal yani markaa ay leeyihiin fasallo koobsanaysa fasaladaasoo min usuuli fiqhi usuul fiqi ka mida wadalika erayga usuul fiqi la yidhaahdaa oo lafdiga aada eegto mualafu mid laysaga keenay weeye min juz-ayni laba qaybood baa laysaga keenay labadaa qaybood oo mufradayni mid weliba mufrad yahay oo gaarkiisa marka loo eego la kala dhufto mid weliba gaarkiisa mufrad buu u yahay bimacnaa murakab ma aha mufradna waxaa looga jeedaa muqaabilu tarkiib muqaabilu murakab axaduhumaa labadan markaa juz ama labadan qaybood midkood alusuulu usuul weeye wathaani ka labaadna alfiqhu fiqhi weeye falcaslu asalku maa yubnaa waa wixii la dhiso calayhi korkiisa lagu dhiso kayruhu wax kale lagu dul dhiso waalfarcu faracuna maa yubnaa wixii la dhiso weeye isaga ay huwa isaga calaa gayrihi wax kale lagu dul dhiso waalfiqhu fiqhiguna macrifatu laxkaami xukuma in la garto weeye xukumadaasoo asharciyati kuwii sharciga loo nisbeeyey ahaaday allatii garashadaasoo allatii axkaam kama sifa aha allatii waxay sifo ka tahay macrifatu allatii garashadaasoo ariiquhaa ay ariiqu hubuutihaa wa duhuurihaa ariiqay ku sugnaanaysaa ama ay yani markaa ku muuqanaysaa alijtihaadu ijtihaadu yahay iyo dadaal usuul fiqi marka la tacriifinayo laba tacriif buu u baahan yahay shay waxa weeye murakaba oo idaafiya haddii la tacriifinayo ama la qeexayo wuxuu u baahan yahay waxa uu ka tarkiibsan yahay iska saaran yahay mid walba gaarkiisa in loo tacriifiyo marka hore loo aqoonsado marlabaadkana wuxuu u baahan yahay inuu fanni ama cilmi cilmiyada ka mida inuu magac u yahay in markaasna sidaa waxa weeye loo tacriifiyo loo qeexu mar labaadkana u baahan yahay labadiiba sheikhu waa maraya marka koowaad usuul iyo fiqhi usuul fiqhi usuulna waa inaynu garanaa fiqhina waa inaynu garanaa mar labaadkana waxaa magac looga looga dhigay ee uu calam markaa u noqday iyo laqab waa in markaana la qeexaayo haddana la gartaa usuul waa jamcu aslin aslin baa markaa mufrad ahaabaa la jamciyo usuul baa lagu jamciyo asli maxaa la yidhaahdaa wixii wax kale lagu duldhisaba asli baa la yidhahdaa waa asal baa la yidhahdaa oo gidaarku seeskuu ku dhisan yahay seesku dhulka xushane gashani waa asal waa asluljidaari geedku asal buu leeyaho xididada dhulka ku jira waa asalkiisa wahaakada marka asal waxa weeye waa wixii wax kale ku dulisay waa macno lugawi ah farxna maxaa la yidhahda oo farac inooma sheegina farac xaguu ka keena dee garashada asal aynu garanayna waxaynu u baahanaynaa farcna inaynu garanno yucrafu shayu bididihi wa bididiha tatabayanu alashyaau lidadkooday ashyaadu ku muuqataa oo ay ku caddaataa shayga lidkiisa haddaad garato isagana waad garanaysaa alam tara ilىa rabbika kayfa madda ظila walaw shaءa lajcalahu saakina ثuma jacalna الshamsa عalayhi daliila ay calى الdili aayadda waxaa laga daliishada haddaan qorixi jiri lahayn har lama garteen har inuu har yahay maxaynu ku garanay qorax baynu ku garanay marka asal waxaynu ku garan karnaa farcana inaynu garanno marka farcna waxaa la yidhaahdaa wixii wax kale lagu yani markaa isaga la dhisaayo wax kale lagu dulbinaynayo oo wax ka ama wax kale ku dulbinaysan ayaa waxa la yidhaha farc gidaaradan taaganimka waa farcun lilasaas asaaska ayuu farac u yahay geedku asal buu leeyaho inta dhulka ku jirtaana waa asal inta sare usoo baxsanna waa farc asluhaa haabitun wa farcuhaa fi sama baa ilaha yidhi waaya isilaaxaan haddaba haddaynu u noqono ereyga asal macaani baa loo isticmaalaa shaarixna waa idin tilmaamaya macaanida loo isticmaalo afar macna ugu muuqaal badan mar asal waxaa loo isticmaalaa daliilka shayga waa loo isticmaalaa aslu wujuubi asawmi qawluhu tacaala kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum ay daliiluhu baa loo jeedaa aslu wujuubi asawmi ay daliiluhu ayda tafsiiriyada ah waxa ka dambeeya waxa markaa waxaway la raaciyaa un wixii ka horreeyey uu fasirayo qaacidaة تشفi caliil min اcilل ma bacda aycatu bayaani aw badl qaacido markaa ka buka bukaanka ka bogsiinaysaa he yani maa bacda ay caطfu bayaanin aw bedel ay waxa ka dambeeya laba midun baba la craaba ama caطfu bayaan ama bedel marka aslu wujuubi sawm wuu godnaa aslu sawm maaha ila way fasiraysaa ay daliiluhu e ay daliilahu waa alط ilcadsubayaan ama bedel bay ka tahay markiisaga waxay caddaynayse waxaa ka mida usuul fiqhi waxaa looga jeeda ay adilatu daliiladiisaa loo jeeda mid labaad waa loo isticmaalaa asal waxaa kaloo asal loo isticmaalaa alqaacidatu almustamira qaacidada markaysaga waxaa joogtada ahee daa'imaysa asal waa la yidhahdaa sida waxaway in la yidhaahdo ibaaxatu lmaytati lilmudari calaa khilaafi اlasli bimacnaa qaacidadii caamka ahayd ee joogtada ahayd bay khilaafsan tahay qofka waxa weeye naftu haysto ee gaajo inay naftu uga baxdo ku siganaya in waxa weye baktiga loo baneeyaa waxay khilaafsan tahay asalkii asalku muxuu ahaa inuu baktigu xaaraan yahay asalkaa guud ee joogtadaa buu khilaafsan yahay asal waxaa kaloo loo isticmaalaa maqiisu calayhiga wax laga qiyaasanaya laftiisa asal baa la yidhahdaa oo arkaanu qiyaas marka laga hadlayo baabu qiyaas waynagu tegi doonaa insha allahu tacaala waxaa la yidhahda arkaanu qiyaas waa arbac waa afar ko alaslu iyo alfarcu iyo aljaamicu oo cilada ah iyo alxukmu marka asal maxaa looga jeeda almaqiisu calayh shay kaloo afar afraad baa lagu magacaaba asal waa maxay shayga gaalibka ama raajixaana asal waa la yidhahda alaslu fi lkalaami alxaqiiqatu waxa uu asala bimacnaa ku miisaan badan hadalka xaqiiqanimo taasaa gaalib u ah saaxibulmaraki waa ka odhanya wayuطlaqu اlaslu cala ma qad rajax asal waa lagu magacaabaa wixii raajix noqdo miisaan badan farci waxa weeye macnihii lugawigaabuu ku fasiray macaanida isilaaxigaana waxa ugu muuqaal badan maqiiska in la yidhaahdo waayahay fiqhi maxaa la yidhaahdaa axkaamta sharcigaa in la gartaa la yidhaahdaa axkaamta sharciga waxaa la yidhaahdo isagaa kuu sharxi doona marka hore waxaad qabsataa axkaamta sharciga garashada la garanaayo waxaa la yidhahda fiqhi axkaamtaa sharciga ah haddii la garto fiqhi baa lagu magacaabaya laakiin garasho kasta ma waa garasho dariiqeedu ay tahay ay ku sugnaatay ijtihaad yani taas waxaa baxaya waxyaalihii markaa dariiq ay ku sugnaadeen ayna ijtihaad ahayn ee ay takliid oo kale tahay caamigii oo kale wuu garanayaa axkaamtii sharciga wax ka mid a lakin wuxuu ku garanayaa biariiqi ataqliid wado taqliid buu ku garanaya uu cid qallidanayo